asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeennimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda uu duurkaroona wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya oo maanta kormeeray cisbitalka ee degmada tana baydhabo qaar ka mid ah bulshada degmada waajid oo dibudhis een ku samaynaya wadooyin een ka mid ah wadooyinka degmadaasi waajid wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo qalab caafimaad een maanta een la wareegtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka sameeyey gobolka bakool howlgallo ra-iisul wasaare roobleh oo guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaare roobleh oo maanta een kulamo een bilaabay sidoo kale dowladda dhexe ra-iisul wasaare roobleh iyo madaxda maamul goboleedyada oo la kulmay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay duulimaadyada kenya ee dib u bilowday militariga soomaaliya oo sheegay inay dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roon baakistan oo iska diiday in maraykanka uu dalkeeda saldhig ciidan uu ka samaysto waa habeennimo axada dhegeystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha lixaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhana wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta hay-adda n r c waxay kala wareegtay qalab en lagu baarayo cudurka maleeriyada qalabkaasi oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dhammaan xarumaha caafimaadka ee ay maamusho wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si bulshada loogu adeego loona yareeyo cudurka maleeriyada qalabkan caafimaad ayaa waxaa hay-adda n r c n kala wareegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor xuseen maxamed daahir qalabkan caafimaad ee maanta ay la wareegtay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dabooli doona baahiyo badan oo ka jiray cisbitaalada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya mana ahan markii ugu horreysay ee hay-adda n r c ay caawinaad ay ka geysato deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda dhexe federaalka soomaaliya ayaa maanta kormeeray cisbitalka degmada tan baydhabo faahfaahinta warkanna waxaa sii ambaqaadaya wariyaheenna maxamed barre hilowle wasiir ku-geenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane doctor axmed xuseen macalin iyo geedka kormeer indhindheni kasaadi isbitaalka gobolka baayo kan degmada baydhabo xaanaso iyo kumida isbitaaladanka weyn ee magaalada baydhabo kormeer kungiyamaba wasiirka kaweheliyayay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cusmaan haaji jiidow wasiir ku-geenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed cusmaan cabdi muuse iyo mas-uuliyiin kale kormeer kungiyo ujeeji haaya sidii lan hormari lahay adeegyada caafimaad iyo biyaayan isbitaaladu maadaama ay ku mid yihiin isbitaalada lafdhabartan ee bulshada ka dhaqan guud ahaan gobolka baayo deegmooyinka kale ee hooskoyow intii kormeershoga ka gudi jireen yamibayo medmediyo aan waraysadana bukaanada xanuunsho lakala tacaalay isbitaalka iyo oona warbixin ku dhugun sidii agaasimayaasha isbitaalada agaasimaha isbitaalka gobolka baayo cabdifataax ibraahim xaashi gaabow yamiba mas-uuliyiinta habooqta isbitaalka gobolka baayo usoonku mahadnagay booqashadii oan ku kooyan isbitaalka gobolka baayo waxaa farxad weyn ii ah in wafdi uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee koonfur galbeed iyo agaasimaha ay ka socdaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka islamarkaasna uu la socdo wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka iyo dhakhaatiir iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed in isbitaalka gobolka baaya aan ku soo dhoweeyo farxad bay ii tahay eanu ku faraxsanay anigoo ku hadlayo magaca maamulka iyo shaqaalaha dhammaan isbitaalka waxaa halkan aad u jeeddaan maanta in ay soo booqdeen wafdigan ballaaran ee labada wasaaradood ee horkacayaan iyo xildhibaanada waxayna u yimaadeen hindhindheen iyo qaabka shaqada isbitaalka ee u socoto iyo sidoo kale bukaanadii markaasi oo isbitaalka jiifay iyo askartii ee ku soo waxyeelowday dagaalkii daynuunay inay soo booqdaan ay soo kormeeraan ay dul istaagaan dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cusmaane haaji jiidow iyo maybawsuune wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya isunkumahad nagay sida uusaanka kuurgali baahiyaha ku jara isbitaalada magaalada baydhaba mudan wasiir waxaan joognaa isbitaalkii gobolka bay bay regional hospital aan joognaa isbitaalka saaka tegaynin district hospital waaye magaalada baydhabo wasiir waxaan rabnaa waxa waaye baahiyaha indhaha ku aragtay iyo baahiyaha agaasimaha isbitaalka kuu sheegay iyo dhakhaatiirta kuu sheegeen insha allah inaa wax ka qabatid marka magaalada muqdisho ku lahabatid wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed dadaalkanay samaysay isbitaaladanay gacanta ku haysaa bukaanadan subaxii isbitaalkan intaasoo qofood ay imaato boqolaal qofood sida agaasimaha kuu sheegay koonfur galbeed markii laga tago jubbaland bukaanaha ka yimaadaan maadaama daris ay nala tahay marka waxaan kaa codsanaynaa wixii indhaha ku aragtay waxaana la qaban karta inaan nala qabatid inka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor axmed xuseen macalin doctor gurey yamaba usuku warbiyey muhiimadda kormeerka usageeka ka sameeya isbitaalada magaalada baydhabo socoona ammaaninjeedii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo sanadooyinkan ka dambeeya ka sameeytay horumar dhinaga caafimaadka ee halkan isbitaalkan magaalada baydhabo si fiican baan u kormeernay waan arkay baahiyaha guud oo uu qabo baahiyo badan buu qabaa oo keligiisna aan ku ahayn oo waddankao dhan uu ah mid uu waddanka dhan la wadaago waaba runtood oo maxaan ku rahdaa maamulka koonfur galbeed iyo maamulka jubbaland waa deris maamulka koonfur galbeed iyo maamulka jubbalandna caafimaad ahaan markii la fiiriyo waxaa ku horumarsan maamulka koonfur galbeed taasaana keenaysa inay maxaan ku idhaahdaa dadka ka yimaada jubbaland ay caafimaad u soo doontaan baydhabo insha allahu ayaguna dhibaatada haysata wixii aan ka saxi karna waa ka saxaynaa
mahadsanid maxamed bare hilowle ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee gobolka bokool ayaa maanta howlgallo waxay ka sameeyeen deegaano ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sida deegaanada ceedna farag huuyalay iyo deegaanka kale ee abagbeeday howlgalkana maanta ay sameeyeen ururka kontoni koowaad guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad n waxaa horkacayay taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee gobolka bakool gaashaanle dhexe cali ibraahim isaaq cali xabad howlgalkan ayaa ahaa howlgal ana lagu sugayay amniga deegaanada hoosaga degmada xudur iyo guud ahaan gobolka bakool dhanka kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ururka laba boqol iyo lixdanaad guutada sagaalaad qeybta lixdanaad ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab waxay ka sameeyeen tuulooyin hoosaga degmada waajid ee gobolka bakool intii howlgalkaasi uu socday ayaa ciidanka waxay burburiyeen saldhigyo ay halkaasi ay ku lahaayeen al-shabaab howlgalkan ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanada gobolka bakool ayaa ku soo aadaya iyadoo inta badan deegaanada gobolka bakool ay goodoon ay ku jiraan deegaano badan na sidoo kale ay ka jiraan xaalado bani-aadinimo oo aada u daran oo ay baaqyo ay ka soo saareen mas-uuliyiinta gobolka bakool dhanka kale qaar ka mid ah bulshada een ku dhaqan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa dibudhis ku sameynaya waddooyin ka mid ah degmadaasi een waajid faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan cali qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada waajid ee gobolka bakool ayaa si iskaa wax u qabsaa waxay ka bilaabeen degmadaasi dayactirka jidadka degmada dadka dayactirayay waddooyinka ayaa sheegay in iyagoo aan waxba ka raadsanayn ay isu xilqaameen sidii ay u dayactiri lahaayeen waddooyinka degmadaasi waxaana sidoo kale ay sheegeen in wadadan hagaajinteeda ay u wanaagsan tahay shacabka isticmaala dadan oon hagaajin ilaa kafarow ilaa weejid fooga galaasa karaatooyinka ka dhibdhaban gaadiidka ka dhibdhaban bulshada eeda faa'iidin ka leta baawarta faa'iidin leta dhammaan bulshada dhan oo weejida dhallinyarada unoo ishalgacagnina ya faa'iidinaynata wadadan wadooyinka weynay weejid maarna liti wadaleeraay ya kumidata sida macnaha kan hudur galow kan tijeglow kan luug kan kafaro liwadihaan liwadooyinka haya kumidata maarna saas ahaan ilaahay marsha dhallinyaradii oo xaafadda hayti ya inay hagaajina odayaalka masaajideen jidan oo maarna suuban jidan siinaya ku dhiyaas maarna dadkaasa dhibka qabi inay hagaajina ilaahay dartiisa jian hagaajina qofna manin dirna
gudoomiyaha xaafadda wadajir mustaf oo ah xaafadda sida gaarka uu uga socdo dib u dayactirkan ayaa sheegay inuu arkay shacab isxilqaamay oo hagaajinaya wadooyinka xaafaddaasi waxaana uu sheegay in wadadan ay aada uga dhibtoodeen bulshada gaar ahaan dadka da-da ah oo isticmaala wadadan sidoo kalena ay dhib ku qabeen dadka wada gawaarida waxa uu gudoomiyuhu sheegay in howshan isxilqaanka ah aysan ahayn markii ugu horeysay ee laga sameeyo xaafadda uu gudoomiyaha ka yahay
dad isxilqaamay wali aragayhin wada sameeyow madiyo jidkin sameeyan aragi anii babakili iilansidi wali galay koy maamulkii tus wadadan waliba seedase kafarow wali suugantu galaase siinay dad oo iska wax u qabsaew waliba wadadan wada oo waliba shiid badan ahayti weejida lere waa yeliinta ka dareero waayaan dadka masaajidka iraabadka salaadahanka haayaan marana ka sood waayaan gaarigir horanga ka sood waay baabar madi maro waliba kala jaati hayti hatta hobba la fiiri waliba geeka maasha allah eedaanu marana walnku qabadi xildhibaan xasan aadan oo ka mid ah xildhibaanada degmada waajid ayaa uga mahad celiyey bulshada reer waajid sida ay isu xilqaameen gaar ahaan bulshada ku dhaqan xaafadda wadajir waxaana bulshada kale uu ugu baaqay sidii ay ugu dayan lahaayeen dadka ku nool xaafadda wadajir dadkan reergadaalkan maskax unahani dhiiday inta kornoo maqnaaytay hayti maxaa ku askuntay qof kumide ama dadoomiyahay xaafadda haatoy ama bulshadii xaafadii haatoy horta may maxad welbang nagaana ilaahay ku sokow dadka xaafadan hatta gadoonka ku naqday ama mas-uul ang naqday si gaar ay anka mahad nagaan i bulshadiis oo in dhega nuulo eedanka dhega nuulo isii maragahaytan waxyaabaha hadda qabatay wadadan una meel dheer ha ku bilaawni kafaro ha ku rani hata wiryaalkii una dhomb isa jarni ha ku bilaawni hatana maha ka dhowtaa masaajidkii la eraay ciidan mukhtaar daris iyo haaya marahayta wadadan bashiir jeedow meelitis dukaanka shii la eraaya yaa ka dhowta markan insha allah sidiisii maragahaytan bulshaweynta oo dhan ban la hadal ahay marka maylana kadaysho may mudana wado walba qofa bilaaway wanaag walba qofa dhankadayde lankalero musdhaaf dheer i xaafadiis si goona ee horta ilaahay abaalsho ngudalana degmada waajid ee gobolka bakool ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ay samaynaysay horumaro kala duwan iyadoona hadda ay dib u dayactir badan ka socdaan gudaha degmadaasi
mahadsanida maxamed cabdiraxmaan cali ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo qorshaysan waxay saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab howlgalkan ayaa ciidamadu waxay si gaar ah ay uga fuliyeen tuulooyin u dhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose sida tuulooyinka busley iyo tuulada kale ee lagu magacaabo bulo uluundi saraakiisha guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa idaacadda ciidamada qalabka sidaa u sheegay in howlgalkan ay ku dileen toddoba dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab sidoo kale waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa mid een guriguri een loogu baarayey inkastoo aysan jirin waxyaabo ay howlgalkaasi ay ku soo qabteen oo ay soo bandhigeen ciidanka ugu dambeyn saraakiisha guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalladaasi ay sii socon doonaan ilaa iyo inta tuulooyinka u dhowdhow deegaanka janaale ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay ka saarayaan al-shabaab inta badan degmooyinka iyo deegaanada gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya ayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ka fuliyaan howlgallo kala duwan ha yeeshee mararka qaar ay weeraro ay kala kulmaan dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaare rooble madaxda maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa maanta kulan la yeeshay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya magaalada muqdisho faahfaahinta warkana waxaa inoo haya wariyaheenna xasan jookar kulan ra-iisul wasaaraha lagaadidii danjiraya moto ayaa maybalin ku wada hadlay xiriirka lamaada dal iyo weliba sidii liinxooji lahaayee arrimaha doorashooyinka dalka la dagaalanka al-shabaab iyo weliba arrimaha bani-aadamnimada ra-iisul wasaare rooble ayaa mayba uuse sheegay ini isuku gohonta ini doorashada hafuran dalka ku qabsoonta sadanka dhaqsiha badan uuse oona tilmaamay ini uuse dangaare aan ku lahayno doorashada islamarkaana uuse qofna dhinishay musharaxiinta inin badada doona laakiin taasay bedelshay iyo ka shaqay doona sidii dalka doorashada hafuran oo nabade aan ku dhihi lahayti safiirka maraykanka ayaa mayba uuse sheegay ini dowladiyo garab surunta dadaalada xirgelinta doorashada ee uuse hormuudka ku ayey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sida oo kale niya dowladda maraykankiya ku gohanta sidii soomaaliya ee oon diira lahayti nabad iyo xasiloono waarta waana xoojii doonta taageerada dowladda soomaaliya ee ku-siyaasad la dagaalanka al-shabaaba mayba kale sagoto dheerley oon ku hadlana arrimaha bani-aadamnimada gaar ahaan sidii gormudlen kasoo biyi lahaaye dadkii dhibaatadaha ku deertii daadadkii ku jari hirshabeelle oo marar badan hananaqatay kulankiyo mayba dibhaku ku biiray madaxweynaha galmudug iyo hirshabeelle axmed abdikaariye qoorqoor iyo cali cabdulaahi xuseen guudlaawe بسم الله الرحمن الرحيم رئيسول وزراء حكومة جمهورية فدرالك سوماليا waxaa maanta uu kulan la qaatay safiirka ama danjiraha dalka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasada yamamoto kulankaas uu la qaatay ra-iisul wasaaraha ambasada yamamoto waxa ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka amniga iyo guud ahaan arrimaha bani'aadminimada ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in uu doonayo in doorashada ay ku dhacdo si dhaqsiya islamarkaana uu ka shaqaynayo sidii dhammaan dhinacyada oo dhan ay uu qancin lahaa sidii doorashada horey loogu wadi lahaa waxa uu sheegay in dhinaciisa aanu wax dana ka lahayn ama aanu danaynayn in shaksi gaara uu taageero laakiin ay ujeedadkiisu ugu weyn ay tahay sidii doorashadaas si nabdoon ay ku dhici lahayd loo wada dhan yahay dhammaan dhinacyada oo dhanna ay raalli ka wada yihiin waxa uu sheegay inaysan jirin murashax si gaara uu taageerayo balse ujeedkiisu ugu weyn ay tahay in doorashada lagu qabto si daafuran dhanka kale safiirka dalka maraykanka waxa uu sheegay inuu taageersan yahay dadaalada doorashada ee uu wada ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in ay dowladda maraykanku ay taageerayso in ammaanka ay ka taakulayso soomaaliya sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ee al-shabaab waxa uu ammaanay dadaalada iyo howlgallada ciidamada ay ka wadaan dowladda soomaaliya ee militarigooda gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellada dhexe isagoo oo sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa aad muhiim u ah islamarkaana ay dowladda maraykanku ay garab taagan tahay sidii soomaaliya ay nabad u heli lahayd arrimaha kale sida aadka looga hadlay waxaa ka mid ah arrimaha gargaarka gaar ahaan daadadkii dhowaan ka dhacay hirshabeelle iyo sidoo kale ayaxa ama aafada ayaxa oo had iyo jeer kusoo noqnoqota soomaaliya sidii xakamayn loogu heli lahaa kulanka kadib ayaa waxaa isna kulanka ku soo biiray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug axmed qoorqoor iyo cali guudlaawe waxaana guud ahaan kulankoodaas maaragtayna looga hadlay xaaladda dalka iyo guud ahaan arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo maaragtay quseeya bani aadminimada marka kulankaas waa uu soo gabagaboobay
codkaasi macalimuhu wuxuu u dambeeyey warkii wariyahana xasan jookar kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa maanta la kulmay kooxda qaramada midoobay u qaabilsan taageerada doorashooyinka soomaaliya labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen isuduwidda iyo midaynta howlaha lagu taageerayo eena dadaalada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee hirgelinta doorasho daafuran oo xor iyo xalaala kooxdana ka socotay qaramada midoobey ayaa u ballan qaaday xubnahaasi guddiga inay kala shaqayn doonaan howlahooda ku saabsan hirgelinta arrimaha doorashooyinka ee uu igmaday ra-iisul wasaare rooble xubnaha guddiga farsamada ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare rooble ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay yeelanayeen kulamo kala duwan iyagoona doonaya inay eena dardar geliyaan howlaha loo xilsaaray ee doorashooyinka soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk soomaaliya duraan axmed faarax ayaa sheegay in farsamo ahaan eena loo furay hawada soomaaliya duulimaadyada ka imaanaya dalkasi kenya wasiirka ayaa intaasi ku daray in iyagu ay ku egyihiin awood ahaan dhanka farsamada halka jaangooyinta siyaasadda ay dowladda u qaabilsan tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa saaka dib u bilowday duulimaadyadii tooska ahaa ee labada dal ee dalkeena soomaaliya iyo kenya kadib markii dowladda kenya ay qaaday xayiraadii ay ku soo rogtay bishii mey xilligaasi wixii ka dambeeyey duulimaadyada ka imanayay soomaaliya amaba en ka tegayay kenya en waxaa la soo darisay caqabad weyn eena dadweyne en siyaabo kala duwan u socdaali jiray ayaanan u suuroobin in ay ku aadaan safarkooda magaalada nairobi ee dalkaasi kenya xiriirka labada dal ee dalkeena soomaaliya iyo kenya ayaa sii xumaanayay dhowrkii sano ee ugu dambeeyey iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayay mas-uuliyadda dhibaatada ka dhexeloosan labada dal ee soomaaliya iyo kenya waxaa jiray khasaare soo gaaray ganacsatada iyo dowladaha labada dal ee dalkeena soomaaliya iyo kenya inkastoo aanan n weli aan lasoo saarin n cadadda iyo qeybaha ay sida gaarka ah ay u taabteen n khasaarahaasi balse n qiimeynta ugu badan ayaa ah in kenya ay khasaaro ba-an ay kasoo gaartay xayiraadii n dhanka duulimaadyada ee ay saartay n diyaaradihii n aadi jiray amaba ka tegi jiray soomaaliya halka warkaasi aada kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo dowladda baakistan ayaa diiday in maraykanka dalkeeda uu ka sameysto saldhig ciidan wasiirka arrimaha dibadda baakistan shaah maxamed qurayshi ayaa sheegay ee dalkiisa inuusan ogolaaneyn oo uusan maraykanka u ogolaaneyn inuu saldhig ciidan amaba n mid diyaaradeed uu ku yeesho gudaha dalkaasi baakistan qurayshi ayaa sidoo kale sheegay maraykanka inaan loo ogolaan doonin inuu duqeymo uu ka geysto n bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalkaasi baakistan hadalka baakistan kasoo yaray ayaa kusoo beegmaya xilli uu maraykanka uu si diyaarinayo sidii kumanaan askari ee ka jooga afghanistan uu ugala bixi lahaa dalkaasi afghanistan warar kale ayaa sheegaya in maraykanka uu ka fiirsanayo inuu taageero n dhanka cidhka ah uu siin karo ciidamada afghanistan haddii cadaadis xoogan uga yimaado ururka daalibaan marka uu ciidamadiisa uu kala baxo dalkaasi afghanistan maraykanka ayaa laba kun lix iyo tobankii eena joojiyey en duqeymaha diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn ay ku bartilmaameysadaan ururka daalibaan iyo kooxaha kale ee islaamiga ah ee dalkaasi en ku sugan warkii habeennimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo hmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulshiid ismaaciil abuukaranteen oo dhanka farsamada iyo isku-dabriidka saaxiibkay fartimiqaan xasan jookar tani kulasidama dhegeystayaal isma dhaafno cid allaale ciddii warka yaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba